Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Hirshabeelle Cabdulaahi Gacli isaga oo ka hadlaya xaaladaha garsoorka iyo maamulka maxaabiista maamul goboleedkan Hirshabelle ayaa dowladda federaalk Soomaaliya ka codsaday in loo dhiso xabsi casri ah oo lagu dhaqan celiyo maxaabiista waxa uuna si gaar ah u sheegay in gobolkan uu la daalandhacayo dhibaatooyin waaweyn oo la xiriira maamulka maxaabiista iyo fulinta garsoorka maadaama aysan jirin xarumo xabsi oo ku habboon in maxaabiista lagu hayo ama loogu sameeyo dhaqan celin gudoomiyaha ayaa tilmaamay in Hirshabelle aysan lahayn xabsiyo casri ah oo buuxiya shuruudaha caalamiga ah ee lagu hayo maxaabiista waxayna keentay in maxaabiista lagu hayo saldhigga booliiska kuwa oo aan loogu talagelin muddo fog in lagu hayo maxaabiista
run ahaantii duruufo adag ayaa jira hirshabeelle ma laha xabsi dhammaan labada gobol lagu dhaqan celiyo maxaabiista dacwadaha ciqaabta waxay ka bilowdaan saldhigga waxaana wixii la xukumoo la deynin la geeyaa saldhigga lagu haayaa taasoon u samaysnayn saldhiggu inuu wax dhaqan celiyo oo muddo kooban oo baarisa in lagu haayo maxaabiista ay eeday duruufta ugu adag ee hirshabeelle haysata waa midaas tan ku xigta waxay tahay meelihii loogu adeegi lahay garsoorka oo xafiisaha aheed hay-adaha nabaddiidka ayaa burburiyey dhismo iyo dayactirna may helin laakiin geedaha hoostooda guryo kira-ah ayaa garsoorku ka howlgalaa waxaan rajaynaynaa maadaama wasiirka cadaaladdu uu joogo mas-uulna uu ka yahay dhismaha iyo horumarinta garsoorka inuu arrintaa wax weyn nagala qabto run ahaantii garsoorku waa cusub yahay muddo sanad iyo laba bilood ayuu jiraa saddex tababar ayuu qaatay oon macadka garsoorka uga mahad celinayno aqoontiisa lagu kobcinayo laakiin meeshii uu ku howlgeli lahay iyo miisaaniyadiisa oo wax alla laga sugayo iyo inta mas-uulka ah waxaan rajaynaynaa inay dadku ogaadaan garsoorka federaalku waa hooyadii garsoorka tasiilaadkiisa iyo muuqaalku waa ka duwan yahay garsoorka isteedyada codsigan ayaa u muuqda mid muhiim ah oo muujinaya baahida loo qabo in laga taageero dowladgoleedka hirshabeelle si ay awood u yeeshaan in ay u adeegaan shacabkooda si waafaqsan habka garsoorka cadaaladda ku dhisan